بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيني لحية أفرتناد كتابك الرحيق المختوم darsigan wuxuu dhammaysturi yahay kii ka horreeyey oo ahaa qorayshi markii ay go-aansatay in dadka muslimiinta ah ee mustadcafiinta iyo keyrkooba wixii islaamay in af waxtari waaye adin loo qaado oo cadaadiskii ay bilaabeen iyo caburintii kaana wuxuu ahaa abujahlin ninka abujahl ilaah wuxuu ahaa idaa markii samica uu maqlo birajulin nin uu maqlo ninkaasoo qad aslama islaamay ninkaasoo lahu leh sharafun sharaf leh wa manacatun awoodna leh oo aan lagu dhicin annabahu wuu canaanan jiray canaan ama wuu u naqi jiray naqidda waxaa la yidhaahdaa canaanta adag ee xooga badan baa la yidhaha naqid hebel wuu u naqay waan wuu ii naqay annabahu wuu canaananayay wa akhzaahu waanuu caayi jiray wey hadda khiziga khizigu waa cay iyo dulli wuu caayi jiray wa awcadahu wuu ugoojin u goodin jiray ama wuu u hanjabi jiray wa awcadahu wuu u hanjabi jiray ama wuu u goodin jiray biiblaaqi alkhasaarati in uu gaadhsiin doono alkhasaara alfaadixa khasaaro foolxun fil maali xagga maalka waan ku cunaqabataynaynaa ilaa aad ka khasaarta saasuu dhihi jiray iyo waljaahi xagga sharafta sharaftaadana waan dilaynaa wa in kaana hadduu yahay qofkaa uu maqlay ee islaamay daciifan mid iska tabar daran oon meesha tol iyo ku lahayn darabahu ninkaana wuu garaaci jiray gacanta intuu ula tago yuu garaaci jiray wa aqraa bihi ciyaalka ayuu ku diri jiray wuu dhihi jiray garaaca kan marka qof qof baa loo sheegayaa hadda wixii ka dambeeya intaasi waa in guud laakiin dadkii asxaabta ahaa qof qof dhibaatadii soo gaadhay ayaa la sheegayaa tusaale kulligood lama wada sheegayo laakiin waxaa lasoo qaadanayaa tusaalayaal kaana wuxuu ahaa camu cuhmaan ibni cafaan cuhmaan ibni cafaan adeerkii wuxuu ahaa yalufhu kii duuduuba fii xasiirin derin intuu derin saa u saaro yuu derinta ku duuduubi jiray fii xasiirin min waraqi nakhiili derin laga sameeyey geetimireedka caleentiisa waa falko taynu nidhaahno weeye falko intuu qaado yuu falkada ku duuduubi jiray uma markaa kadib yudakhinuhu hoosta ayuu dab qiiq kaga shidi jiray min taxtihi hoostiisa si qiiqaas iyo kulaylkaas qiiqana uu ugu hafto oo neeftu ku dhegto kulaylkana uu gubto ilaan waxaan nidhi ninkii madaxa waxaa loo diray dadkiisaa loo diray nin walba waxaa la yidhi dadkaaga wax ka qabo hadduu ninkaasi madax yahay hadduu nin meesha tol weyn ku leeyahay waxaa loo xil saaray nin walba dadkiisa waxaa la yidhi adiga ayaa lagaa rabaa kii meesha aan tol ku lahayna haddee wax difaacanaya male abujahl iyo ciyaalo suuqi u watay kuwa unbaa yaa ku filan walamaa markii calimat ay ka war heshay oy ogaatay ummu miscab ibni cumayr saxaabigan caanka ahee hadda caruurta loo wada bixiyo wiilasha ninkii wiilla u dhashaba uu bixiyo miscab ibni cumayr markay ogaatay oy ka war heshay hooyadii biislaamihi inuu islaamtay inuu islaamay manacadhu waxay u diiday altacaama washaraaba ay cunaqabataysay gurigan masruufkamilhd way guriga bay ka eriday wa akhrajathu waxay ka bixisay oay ka eriday oy ka saartay min beytihi gurigii uu seexan jiray iyo qolkiisii bay ka saartay bax bay tihi banaanka orod aad bay tihi wa kaana wuxuu ahaa min ancami nnaasi dadka mako ku nool dadka ugu raaxada badan cayshan xagga nolosha ayuu ahaan jiray iyo iyo lebiska iyo suu maaragtay barafuunkiisa iyo suu ahaan jiray fatakhafasha fata fatasha fatakhashafa fatakhashafa wuu qolofaystay qolof jirif haddii kale qolof ama jirif ayuu yeeshay fatakhashafa waxaa qolof ama jirif yeeshay jilduhu maqaarkiisii gaajadii iyo qubaysla'aantii iyo silicii iyo dhaxantii takhashuf alxayati sida qolofta ama jirifta abeeshada abeesada oo kale ayuu jirhkiisii yeeshay wa kaana wuxuu ahaa suhayb ibnu sanaan arruumi ninka la yidhaahna yucadabu kii la cadaabo la garaaco weeye xataa intii ayaa la garaaci jiray yafqida uu ka waayo wacyahu ogaalkiisa ilaa uu waxba ka garan waayo uu ogaalkiisa uu ka tago uu miyir beelo oo walaa yadri uusan ogeyn maa yaquulu wuxuu u leeyahay ilaa uu ka miyir beelaa la garaaci jiray wa kaana wuxuu ahaa bilaal ninka bilaal laydhaha ninkan qisadiisa waa la wada yaqaan radia allahu tacaala canhu bilaal oo mowla umayat ibnu khalaf umaya ibnu khalaf aljumxi umay ibnu khalaf oo min ra'si lkufri ah oo qoyska reer jumax ka dhashay oo odayaashii iyo maalqabeyaa maalqabeenadii quraysh ka mid ah yaa yuu addoon u ahaan jiray fa kaana wuxuu ahaa umaya umayuhu naftiisu yadacu kii ku xidha fii cunuqihi bilaal luquntiisa ama qoortiisa wuxuu ku xidhi jiray xablan xadhig uma markaa kadib yusallimhu wuxuu u dhiibi jiray ila sibyaani caruurta caruurtii dhihi jiray hooya ku ciyaara sidii wax lagu ciyaaraya sidii boombaladii ku ciyaaru dhihi jiray ciyaalkaasoo yatuufuuna kusoo wareejinaya bihi isaga fii jibaali makka maka buuraheeda ayay kusoo wareejinayaan wayajuruunahu wayna jiidayaan intay dhulka dhigaan yay jiidayaan xataa intii ayay jiidayeen kaana uu ahaa alxablu xadhigga qoorta looga xidhay yu-athiru kii dhaawaca oo saameeya fii cunuqihi qoortiis qoorta ayuu xadhiggu goyn jiray wa huwa isaga oo yaquulu leh axadun axad axadun axad nashiidkaasuu samaystay axadun axad waa keligii alla waa keligii alla waa keligii alla waa keligii saasuu dhihi jiray ko waxaa kale wa kaana wuxuu ahaa umaya umayuhu wuxuu ahaa yashudhu kii xadhigga ku jiida shaddan jiidid xoog xag xoog leh oo neefta ay ku dhegto uma haddana yadribuhu wuxuu ku garaaci jiray bilcasaa gaaruun ul weyn ayuu ku garaaci jiray kale wayulji-hu wuxuu ku qasbi jiray ilaljuluusi inuu fadhiisto fii xari shamsi qoraxda milicdeeda milicda inuu fadhiisto qoraxda kulaylkeeda milicda waxaa la yidhaah qoraxdu markay kululaato oo wax waliba ay kululaadaan oo geedihi ay kululaadaan oo dhagxaantii ay kululaato oo ciiddi ay kululaato oo wax walba taasaa milic laydhaha milicda ayuu fadhiisin jiray kamaa haddana kaana uu ahaa yakrahuhu kii bilaal ku qasba oo ku sanduleeya calaljuuci gaajo cunto lama siinin cuntadii oo dhan baa laga gooyey wa ashaddu waxaa ka sii daran min daalika intaasoo dhan kullihii dhammaantii waxaa ka sii daran annahu ninka la yidhaahdo umaya annahu umaya kaana wuxuu ahaa yukhrijuhu yukhriju kii bannaanka u bixiya hu oo bilaal ah idaa markii xamyad ay aad u kululaato addahiiratu qoraxdu markay aada u kululaato oo ay harhkii tahay ay qoraxdu cirka isku badho ay aada u kululaato oo wax walba ay gubtaan oo cagagubti ciiddii ay kululaato ay noqoto dab fa yatraxuhu wuxuu u jiifin jiray calaa dahrihi dhabarkiisa fi ramdaai camuudii kululaydii cagagubtii fii badxaa'i makkata maka bacaadkeedii uma markaa kadib yamuru wuxuu amar ku siin jiray in loo keeno yani in loo keeno yamuru wuxuu amar ku siin jiray in loo keeno bisakhrati dhagax alcadiimati oo weyn dhagax weyn ha la ii keeno fa tuudacu waxaa la saarayay calaa sadrihi xabadkiisa dhabarkiina waxa weeyaan isagoo oon dhar qabin yaa cagagubtii iyo dhagxaantii iyo bacaadkii dabka noqday yaa lagu jiifiyey xabadkana waxaa laga saarayaa dhagax marka hore weynanka ka batay oo neefta ku celiya marka kalena isaga naftiisu gubtay oo kulul oo guba uma markaa kadib uu saas markuu yeelo yaa wuxuu dhihi jiray laa wallaahi alla ayaan ku dhaartee laa tasaalu kama zuulaysid iskama bedelaysid haakadaa sidaa inaad tahay sidaas baad ahaanaysaa xataa tamuuta ilaa aad ka dhimato ow amase takfura bimuxamadin muxamed aad ku kufrido ood muxamed iyo caydo oo tidhaahdo xidhiir lama lihi oo wa tacbudda aada caabuddo allaata walcuza sanamyadayada laata iyo cuzo la yidhaahdo fa yaquulu wuxuu dhihi jiray bilaal wa huwa isagoo fii daalika sidaas ku sugan axadun axad axadun axad saasuu dhihi jiray wa yaquulu wuxuu dhihi jiray low aclamu haddaan garanayo maba garanaye kalimatan weedh taasoo hiya iyaduba ayqadu idinka cadhagelin badan idinka cadhagelin badan lakum idinka minhaa kelimadan axadun axad aan leeahay kelimad kale haddaan aqaano maba garanaye oo idinka cadhagelin badan oo markaan idhaahdo aad kasii cadhoonaysaan la qultuha waan dhihi lahaa marka xaaladaas ayuu ku sugnaan jiray bilaalna muxuu ku dambeeyey wa mara waxaa soo maray bihi bilaal waxaa soo maray abuu bakrin abuu bakr baa soo maray yowman maalin ayuu soo maray wahum iyaga oo nimankii umay bni khalaf iyo kooxdiisii iyo ciyaalo suuqiintii la socotay yasnacuuna ay ku samaynayaan daalika arrimaha aan soo sheegnay bihi bilaal fashtaraahu fashtaraa abuubakar wuu iibsaday ama wuu gatay hu bilaal ayuu wuxuu ku gatay bighulaamin addoon aswada oo madow wa qiila waxaa la yidhi bisabci awaaqin toddoba wuqiyadood wuqiyaddu waxa weeyaan waa wax garaamka oo kale ahoo xagga rodolada rodol rodol waxa la idhaahbaa waagii hore la adeegsan jiray hadda ciidanama adeegsatee marka sida qaalibka ah sideedda rodol sideedda uqiyadood waa hal rodol sideedda uqiyadood waa hal rodol marka toddoba uqiyadood ayuu ku iibsaday oo min alfidati fida ah qalin ah wa actaqahu markaasuu xoreeyey taas waxaa weeyaan waa bilaal sidii ilaahay dartiisa loogu cadaabayay iyo sidii u adkaystay uu ugu gegsaday iyo sidii marksidii markii dambe abuubakar uu xoreeyey camaar aan u nimaadno waa la wada yaqaanay wa kaana wuxuu aha camaar ibnu yaasir mowlan isna wuxuu ahaan jiray addoon libani makhsuum reer bani makhsuum bani makhsuumna odaygooda waayo waxa weeyaan waa abujahl wey aslama wuu islaamay camaar huwa isaga wa abuuhu oo yaasira wa ummuhu hooyadii oo sumaye ah saddexdu waa islaameenoo saabiqiintii bay ku jireen fa kaana waxay ahaayeen almushrikuuna nimanka mushrikiintii waxay ahaayeen wa calaa ra'sihi mushrikiinta isaga uu madax u yahay abuujahlin abuujahl ileen reer waxay raacsan yihiin reer bani makhsuum ah yukhrijuunahum kuwa u bixiya saddexdoodaba ilal abtuxi bacaadka ama dixida ayay u bixin jireen idaa markii bayna u bixin jireen xamiyad ay aad iyo aad u kululaato alramdaau bacaadku ama cagagubtu fa yucadibuunahum waxay ku cadaabi jireen yucadibuuna nimankii reer bani makhsuum oo abuujahl uu hogaaminayay waxay ku cadaabi jireen hum ree aala yaasir bixarihaa kulaylkeeda wa mara waxaa soo maray bihim iyaga ree aala yaasir annabiyu nabiga ayaa soo maray wahum iyaga oo yucadabuuna la cadaabayo fa qaala rasuulku wuxuu ku yidhi sabran adkaysta aalayaasir ree aalayaasirow iska adkaysta fa ina mawcudakum meesha ballanta inoo ahi aljannatu janno weeyaane fa maata waxaa dhintay yaasiru yaasir baa dhintay fil cadaabi cadaabkaas lagu hayay iyo dhibkaas dhexdiisa ayuu ku dhintay wa dacana wuxuu ku wareemay abuu jahlin abuu jahalna sumaya sumaye ayuu wuxuu ka wareemay sumayadii ummu camaar camaar hooyadii ahayd fii qubulihaa farjigeeda yuu bixarbatin eebo waa waran kulligii wada bir ah eebada laydhaah fa maatat iyana way geeriyootay wa hiya iyadu awalu shahiidatin shahiidadkii ugu horreysay weeye fil islaami islaamka wa hiya iyadu sumaya bintu khayaad mowla abi xudayfa abi xudayfa ninka la yidhaah bay addoon u ahayd ibnu muqiira ibnu cabdullaahi ibnu camr ibnu maqsuum wa kaanad waxay ahayd cajuusan qof da-ah kabiiratan oo weyn daciifatan oo tabar daran bay ahayd wa shadaduu waxay ku adkeeyeen alcadaaba cadaabkiibay calaa camaar camaar kusii adkeeyeen isaguu dhiman waaye labadii waayeelkaa waa dhinteen bilxari kulayl lagu gel lagu gedgediyo kulayl lagu gedgediyo taaratan mar wa biwadci sakhrati dhagax in la saaro al axmari ee cas dhagax casaaday sidii uu kulaylkii kulayl dartii la casaaday calaa sadrihi xabadkiisa ay saaraan maratan ukhraa mar kale wa biqadihi fi lmaai in iyo in biyo madaxa loo geliyo si uu neefsan waayo wa biqadihi in madaxa loo geliyo filmaai biyo xataa intii kaada uu sigay ama uu qarka u gaadho yafqudu wacyahu ogaalkiisa inuu waayo iyo miyirkiisa wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen lahu isaga laa natrukuka kaa tegi mayno saa un baan kuu gelaynaa xataa tasuba muxamadan ilaa aad muxamed ka caydo aw taquula aad tidhaahdo fi laata waalcuza sanamyadayada laata iyo cuza a khayran wanaag way fiican yihiin aad tidhaahdo fa waafaqahum wuu ka yeelay calaa daalika arrintaa iyada ayuu ka yeelay mukrahan isagoo ah mid dani baday oo lagu qasbay oo lagu sanduleeyey wa jaa-a wuu yimid baakiyan isagoo ooyaya muctadiran oo cudur daaranaya ayuu ila nabiyi nabiga u yimid marka wixiibuu u sheegay fa anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey marka aayad qur-aana oo dhahaysa man ciddii kafara billaahi xagga carabka qalbiga ma ah carabka kafara billaahi alla ku kufrida may guud ahaan man qofkii kafara billaahi ilaahay ku kufrida min bacdi iimaanihi markuu rumeeyey kadib qof mu'mina oo ilaahay rumeeyey hadduu mar labaad ku kufriyo ilaa qof maahane ilaa man qof maahane kaasoo ukriha la qasbay marka afka ayuu kaga kufriyey afka maahane qalbiga maaha wa qalbuhu isagoo qalbigiisuna mutma-inun mid xasiloon uu yahay bil iimaani iimaanka ku xasilan walaakin man sharaxa bilkufri sadran marka qofkii lagu qasbo inuu afka kelimatul kufriga kaga dhawaaqo waxba looma haysto marka qur-aankaas ayaana kusoo degay isagana waxaan sii wadaynaa weli dadkii asxaabta ahaa ee ciqaabka ay u geysanayeen nimankii mushrikiinta ah wa kaana wuxuu ahaa abuu fukayha nin la yidhaah wa ismuhu aflax aflax baa la dhihi jiray mowlan addoon wuxuu ahaan jiray libani cabdidaar ree bani cabdidaar oo ree cabdimanaaf ka mid a waa curadkoodii wa kaana ninkaasi wuxuu ahaa aflaxa la yidhaahdo min al azadi qabiilka azad la yidhahbuu ka mid ahaa fa kaanuu waxay ahaayeen yukhrijuunahu kuwii bannaanka u bixiya fii nisfi nahaari maalinta niskeeda markii qoraxdu ay cirka ku badhsanto ay ugu kulushahay fii xarin shadiidin kulayl daranina uu jiro wa fii rijlayhi isaga oo labadiisa lugoodna ay ku sugan yihiin qaydun dabar qaydun dabar bir ah oo min xadiidin bir ah dabar waaye qaydka qaydun dabar oo min xadiidin bir ah faya- fayujariduunahu waxay ka siibayeen min athiyaabi dharka oo dhan ayay ka siibayeen ama ay ka bixinayeen wa yubtixuunahu waxay jiifinayeen fi ramdaa'i cagagubta iyo carada gubatay kuleylka daraaddeed ayay jiifinayeen uma markaa kadib yadacuuna waxay kor saarayeen calaa dahrihi dhabarkiisa shakhratan dhagax weyn xataa laa yataxaraka si uusan u nuuxnuuxsanin fa kaana wuxuu ahaa yabqaa kii ku sugnaadoo ahaada kadaalika s- sidaas xataa laa yacqila ilaa uu caqliga iyo miirka uu ka tago falam yazal kama uusan zuulin yucadabu in la cadaabo oo saas loo cadaabo kadaalika sidaas xataa haajara ila alxabashati ilaa uu dhalkii xabashada dadkii uga hijrooday ee u qaxay uu ka mid noq- uu ka mid noqdo alhijrata athaaniya hijradii labaad dabcan waxay quraysh ogolayd maahe waa la dhuuntay dhuumasho ayuu ku baxay wa kaanuu waxay ahaayeen maratan mar waxay ahaayeen qad rabatuu kuwii xidhay rijlahu lugtiisa bixablin xadhig ayay ku xidheen uma markaa kadib jaruuhu way jiideen hiriririg wa alqowhu waxay ku tuureen fi ramdaa'i cagagubta ayay ku tuureen wa khanaquuhu xamagana way qabteen ama guurta halkaas way ceejiyeen na waa la dhihi karaa way ceejiyeen xamaqay qabteen guurtay qabteen waa isku mid neefta ayaa lagu dhejiyey halkaas cunaha ayay qabteen xataa dannuu ilaa ay uga maleeyaan annahu qad maata inuu dhintay wuu miyir beelay fa mara bihi waxaa soo maray abuu bakrin abuu bakar baa haddana soo maray fashtaraahu wuu soo iibsaday wa actaqahu wuu xoreeyey lilaahi alla darti ayuu u xoreeyey haddana aynu u nimaadna khabaab ibnul arat wa kaana wuxuu ahaa khabaab ibnul aratna wuxuu ahaa mowlan addoonbu wuxuu u ahaa liummi anmaar naag magaceeda layidhaaho ummi anmaar bintu sibaac alkhusaaciyati waa mid quraysh maha waa khusaaco iyaguna way ka qayb qaateen wa kaana wuxuu ahaa xadaadan nin tumaal aho birta tuma oo farsamo yaqaana ayuu ahaa falamaa markii aslama uu islaamay cadabathu way cadaabtay waxaa cadaabtay cadabathu waxaa cadaabtay mowlaatuhu tii isaga lahayd yaa binnaari dab ayay ku cadaabtay kaanad waxay ahayd ta'tii tii la timaada bilxadiidati bir almuxammaati oo la kululeeyey ilaan waa meel tumaal meel uu jooga eh dabka ayay gelinaysa bir birtu markay kululaato oo ay guduudato oo ay casaato ayay saaraysay sidii xoolo la suntayo oo kale fatajcaluhaa waxay saaraysay birtii kululaatay calaa dahrihi dhabarkiisa aw ra'sihi ama madaxiisa liyakfura bimuxamedin si muxamed uu ugu kufriyo falam yakun muusan ahayn yasiiduhu kii uu kordhiyo daalika arrintaasi ilaa iimaanan rumayn wa tasliiman isu dhiibid alle laysu dhiiba maahane wax kale ay u kordhin jirtay male warkeeda ma yeeli jirin wa kaana waxayna almushrikuuna mushrikiintu aydan haddana yucadibuunahu kuwa cadaaba khabaab ayay ahaayeen fayalwuuna cunuqahu qoorta ayay jebin jireen qoorta ayay jebin jireen laabi way- wayajdibuuna shacarahu timahana way ka jiidi jireen timahay ka rifi jireen waqad alqowhu maalin waxay ku dhex tuureenba cala annaari dab ayay ku dhex tuureen dab shidan ayaa lagu dhex riday uma saxabuuhu dabkii baa lagu dhex jiiday calayha dabkii ayaa lagu dhex jiiday famaa adfa'ahaa dabkii ma uusan bakhtiinin ama ma daminin ilaa wadaku dahrihi dhabarkiisa subagii iyo dufankii iyo mililkii kasoo daadanayay yaa damiyey dabki dhacaankii isaga kasoo baxay iyo dufankiisi wa kaanad waxay ahayd weli asxaabtii la cadaabayay ayaan ku dhex jirnaaye wa kaanad waxay ahayd ziniira gabadh ziniira la yidhaahdo amatan addoon bay ahayd ruumiyatan oo reer rooma ah xaggaa laga soo afduubtay taasoo qad aslamat islaantay facudibat waa la cadaabay fillaahi alla darti ayaa loo cadaabay wa usiibat fii basarihaa wayna indhabeeshay wey cadaabkii dhexdiisa iyo dhibkay u geysanayeen iyo indhahay wax ka gaadhsiiyeen way indhabeeshay wa usiibat waa la asiibay oo waa la haleelay fii basarihaa araggeedii yacni way indhabeeshay xataa camyat ilaa ay ka indhabeesho fa qiila waxaa lagu yidhi lahaa iyadii asaabadka waxaa ku haleeshay oo ku habaartay allaata walcuzaa waxaad la indhabeeshay wax kale maahane laata iyo cuze markaad ku kufriday yaa iyaga indhaha ku tiray bay dheheen fa qaalad waxay tidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartee maa asaabatnii ima aynan asiibin oo ima haleelin waxna ima yeelin waxna ima yeebi karto wa haadaa kaasi min allaahi waa wax xagga rabbi un ka yimid wa in shaaa hadduu alla doonana kashafahu indhahayga ayuu ii faydayaa fa asbaxat waxay noqotay min alqaddi berriba waqad radda allaahu isagoo alla u soo celiyey basaraha araggeedii fa qaalat quraysh waxay tidhi haadaa bacdun qayb oo bacdu sixri muxamed muxamed sixirkiisii qayb ka mida weeye ma ma rabaan inay qudrada ilaahay iyo mucjisadaas inay aqoonsadaan ama ay garwaaqsadaan ma rabaan waa sixir bay dheen haddana wa aslamat waxaa islaamtay ummu cubays naag la yidhaahdo ayaa yaa islaamtay iyana ummu cubays jaariyatun waa addoonoo libani zuhra qabiilka reer bani zuhra la ay lahaayeen fa kaana waxaa ahaa fa kaana waxay ahayd yucadibuha tii ay cadaabaan iyadana almushrikuuna mushrikiintu wa khaasatan gaar ahaan mowlaaha ninkii iyada iska lahaa oo la dhihi jiray al aswad ibnu cabdi yaquuth nin la dhihi jiray oo reer bani zuhra ah wa kaana wuxuu a ninkaasi min ashaddi acdaa'i rasuulillaahi rasuulka ilaahay nimanka la colka ah kuwa ugu colaada badan ayuu ka mid ahaa wa kaana wuxuu ahaa oo kale min almustahzi'iina bihi kuwa rasuulka ku jeesjeesi jiray ayuu ka mid ahaa ee alla markii dambe yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin alladiina jacaluu lqur'aana cidiin kuwaas annaga ayaa kaaga filan kuwa kugu jeesjeesaya kuwaas ayuu ka mid ahaa marka ummu cubaysna sidaas ayay waxay ka mid ahayd dadkii taariikhda galay baalka dahabka ah ka galay ee ilaahay dartii loo cadaabay ee haddana adkaystay wa aslamat waxaa islaamtay haddana jaariyatun gabadh addoona jaariyatu cumar ibnu mu'ammal nin la dhihi jiray cumar ibnu mu'ammal oo min bani cadiy reer bani cadiy ka mid a waa cumar qoyskiisii cumar ibn khataab radia allahu tacaala canhu wa ardaaha qoyskiisa fa kaana wuxuu ahaa cumaru cumar ibnu lkhataab ilan waxaa layidhi nin walba qoyskooda wixii islaama ama xor ha ahaadeen ama addoon ha ahaadeen iyagaa lagu ogyahay cumar isaga oo fulinaya go-aankaas wax ka qaatay ee qureysheed fa kaana wuxuu ahaa cumaru cumar ibnu khataab radia allahu tacaala canhu intuun soo islaamin weeye yucadibuhaa gabadhaas miskiinta ah kii cadaaba ayuu ahaa magaceeda lama sheegin wa huwa cumar yowma-idin maalinta iyada cala shirki shirkiga iyo gaalnimada ayuu ku sugnaa fa kaana wuxuu ahaa yadribuhaa kii tuma ama garaaca xataa yaftara ilaa uu ka daalo ay gacantu daasho taas maxay dhimatay intuu cumar si u garaacaya daalaya uma markaa kadib yadacuha markaasuu faraha ka qaadi jiray wa yaquulu wuxuu dhihi jiray wallaahi baan ku dhaartee maa adacuka dilki iyo garaaci kaama daynin ilaa sa'aamatan noogid aan noogay iyo daal maahan gacantiiba aygu xanuunsaan kuu dilay fa taquulu waxay dhahaysay kadaalika sidaasoo kaluu yafcaluka rabbuka yafcalu bika rabbuka sida aniga ii dilaysa iyo alla kuu dili doona laakiin wuu islaamay waa laga waa laga dhaafay isaga alislaamu yajubu maa qabla islaamka wixii ka horreeyay oo dhan wuu goyn ama wuu tirtiri marka wa minman dad waxaa ka mid a kuwaasoo aslamna islaamnay islaamay wa cudibna la cadaabay ilaahay darti loo cadaabayo islaamnimadaas oo min aljawaari addoommada ka mid a waxaa ka mid a annahdiyatu gabadh reer nahdi ahayd wabnatuha iyo inanteedii wa kaanataa waxay ahaayeen liimra'atin naag baa iska lahayd haweeney oo min bani cabdidaar reer bani cabdidaara yaa iska lahayd kuwaasna magacooda lama shee nahdiya iyo inanteedii weeye kuwa naftooda waa dadku uu sayidina abubakar uu xoreeyey ayay ka mid yihiin marka liiska wuu dheer yahay insha allahu tacaala darsiga dambe ayaan ku dhammaystiraynaa darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullah